بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله baaب ma يقuل إdا رkب الdaaبة للسفر wuxuu baabu yahay maa yquل waxa uu leeyahay musaaفirku إdaa rakiba daaبةa hadduu daabada koro للsفر sفر awgii hadduu daabada u koro qaala الlahu taعaalى alla wuxuu yidhi وجacla لkم min الفulki والأنcاami ma تrkabuun wajacala lakum alla wuxuu idin yeelay min alfulki xagga doomaha walancaami iyo xoolaha xaggooda maa tarkabuuna waxaad gaadiidsataan ood kortaan litastawuu calaa duhuurihi si aad uga sara martaan dhabarradooda uma tadkuruu kadibna aad u xustaan nicmata rabbikum rabbigiin nicmadii ida stawaytum calayhi haddii aad ka sara martaan daabadii wa taquulu aad tidhaahdaan subxaana aladii sahara lanaa hada wamaa kunna lahu muqriniin subxaana aladii allihii ayaa nasahan alladii allahaasoo sakhara lanaa haadaa daabadan noo sakhira noo fududeeyey wamaa kunnaa lahu annaguna maanan ahayn lahu ay lidaaba muqriniina ay mutiiqiina kuwa awooda annagu maanan ahayn kuwa awooda ilaahana siiyey subxaanahu wa tacaala allahna makaniyey inaan gaadiidsanno wa innaa annaguna ilaa rabbinaa xagga rabbigeen lamunqalibuuna waxaan nahay kuwa u gadoomayo u noqonaya adkaarta lala yimaado markii daabada la koraya waxaa ka mid ah subxaana aladii sahara lanaa hada wamaa kunna lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun in sida la yidhaahdo waxay ka mid tahay min adkaari rukuubi daaba adkaarta daabooyinka lagu koro lagu raaco ay ka mid tahay wa can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam kaana nabigu wuxuu ahaa ida stawaa hadduu ka sara maro calaa baciirihi awrkiisa khaarijan xaal uu yahay mid baxaya ilaa safarin safar u baxaya kabara alaaan saddex jeer ayuu takbiirsanay uma qaala kadib wuxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam subxaana aladii sahara lanaa hada wamaa kunna lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun allaahuma innaa nas'aluka allow waxaan ku weydiisanaynaa fii safarinaa haada safarkannaan dhexdiisa waxaan ku weydiisanaynaa albira wanaag wataqwa iyo alla ka cabsi wa min alcamali xagga camalkana waxaan ku weydiisanaynaa maa tardaa waxaad ka raalli tahay macnaa nawaafaji allaahuma hawin calaynaa allow noo fududay safaranaa haadaa safarkeennan ilaahu noo sahalo noo fududay wadwi cannaa allow noo soo duub bucdahu fogaanshihiisa ilaahu duub allow naga duub fogaanshihiisa macnaa noo soo dhoweey way allaahuma anta asaaxibu ilaahu waxaad tahay midka maceenna ah ee nala saaxibaya fi safari safarka dhexdeed asaaxib waa almulaazim yacni midka la naasimaya oo meel walbo aan tagno nala jira waa adiga ilaahayo waalkhaliifatu waxaa tahay midka nooga dambeeya fi lahli ahalka adaa khaliifo nooga ah allaahumma innii acuudu bika allow waxaan kaa magangelayaa min wacaa'i safar allow waxaan kaa magangelayaa min wacaa'i safar dhibaatada iyo shiddada safarka wa ka'aabat almandar iyo isbeddelka mandarka iyo jirhkeenna ku imaanaya murugada awgeed wa suu'i lmunqalab ay wa suu'u lmarjic iyo marjicaya meesha loo noqonayo xumaanteeda ayayaan ilaahu kaa magangelaynaa fil maali hantida dhexdeed walahli iyo ehelka iyo walwaladi carruurta intaba wa idaa rajaca hadduu soo laabto qaala hunna kalimaadkan ayuu nebigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam wazaada fiihinna wuxuuna ku siyaadin jiray aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun aayibuuna ay raajicuuna waxaan nahay kuwa soo noqonaya oo buldaantii iyo meelihii ka yimaadeen u soo noqonaya taa'ibuuna toobad keenayo ilaahay u toobad keenay caabiduuna waxaan nahay kuwa caabudaya lirabbina rabbigeen xaamiduuna kuna mahdinaya ilaahay subxaana wa tacaala alaayib waa alraajic rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey xadiidkan waa ducaau safar wuxuu ku saabsan yahay adducaa fi safar in ilaahay subxaana wa tacaala la baryo oo ducadan lagu ducaysto fii xaali safar waxaana ducadaani ku jirta duco qofka uu naftiisa ugu ducaynayo iyo midow ehelkiisa ugu ducaynaya intaba iyo caruurtiisa allahuma ina nasaluka fi safarina hada albira waltaqwa wa min alcamali maa tardaa ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa safarkan dhexdii biri iyo taqwa wanaag iyo taqwa ayaan ku weydiisanaynaa inaadna siiso oo aada nagu manaysato safarkan dhexdiisa kuwa aad naga dhigto kuwa ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala xagga acmaashana waxaan ku weydiisanaynaa waxaad ka raalli tahay inaadna waafajiso markaasuu wuxuu leeyahy allahuma hawin calaynaa safaranaa haada ilaahu safarkeenna noo fududay maxaa yeele hadduusan alla fududayn subxaana wa tacaala wax fududayn kara ma jiraan waa kugu adkaanayaa safarka hadduusan ilaahay kuu sahlay ilaahu safarkeenna noo fududay allow fogaanshihiisana naga duub macnaha safar dhow nooga dhig allow waxaad tahay alsaaxib fi safar waalkhaliifatu fi lahl yacnii midkan la laasimaya ee meel walboon joogna nala socdo oo maceenna ah fi safar waa adiga ilaan saaxib waxaa saaxiib loo yidhi waa maxay waa mulaasamada uu saaxiibkii laasimayo waalkhaliifa fi lahl ehelka midka khaliifaha nooga ah nooga dambeeyana waa adiga ilaahu safarkeenna nagu xafid ehelladeennana ilaahayow khayr iyo wanaag kuwa uga dambeeya nooga dhig macnaha waa sida uu ku ducaysanayaa markaasuu wuxuu leeyahy ilaahu waxaan kaa magangelayaa dhibaatada safarka wa ka'aabati lmandar sheikh waa fasiri doonaa alka'aaba waa tagayurka iyo isbeddelka qofka ku imaanaya hadduu murugoodo iyo wa suu'i lmunqalab ay suu'u lmarjic waxaan kaa magangelayaa meesha aan u noqonayo xumaanteeda bimacnaa ilaahay waxaan kaa magangelayaa ehelkayga iyo maalkayga inaan u noqdo ayadoo dhib iiga dambeeyey oo meeshaan u noqonaya inay noqoto meel xun ayaan ilaahu kaa magangelayaa fi lmaali waalahli waalwalad intaba ilaahu waxaan kaa magangelayaa inaan xaalad xun ugu noqdo oo waxaan ku weydiisanayaa inaan xaal wanaagsan ayagoo ku sugan aan u noqdo markuu soo laabtana duco sidaa la mid ah ayuu ku ducaysanaya laakiin siyaadadaanuu ku daraya aayibuuna taa'ibuun caabiduuna lirabbina xaamiduun macnaa muqriniin muiiqiin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun wamaa kunna lahu muqriniin muqriniin waa muiiciin muiiqiin macnaa waa kuwa awooda wاlwacfaaءu bfatxi اlwaawi waiskaan اlcayni اlmuhmalati wbihaءi اlmuhallaati wabilmadi wahiya اlshidda alwachaa waa bifatxi اlwaaw waawga waa la kordhigayaa waiskaan اlcayni اlmuhmala cayntana waa la reebayaa wabihaءi اlmuhallaa iyo taa saddex dhibicla almuhallaa muxuu u sheegayaa saddexdeeda tacdaa laga soocayaa iyo ba'da alwachaa waa thaa wabilmadi waana la madayaa wahiya shidda alwacsaa macnaheeda waa ashidda yacni waa adeega iyo dhibaatada waalka'aaba bilmaddi wahiya tagayuru nafsi waa nafta isbeddelkeeda min xusnin ay min ajli xusnin murugo awgeed wa naxwihi iyo wixii la mida naftu inay isla bedesho waalmunqalab almarjic munqalabkuna waa almarjic waa meesha loo noqonayo wa can cabdillaahi bni sarjis radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa saafara hadduu safro yatacawadu billaahi allo wuxuu ka magangeli yatacawadu ilaahay wuxuu ka magangeli jiray min wactaa'i safari wa ka'aabati lmunqalab wuxuu ka magangeli jiray dhibaatada safarka wa ka'aabati lmunqalab iyo noqoshada isbeddelkeeda waalxawri bacda alkowni wa dacwati lmadluum waalxawri iyo dib u dhac bacda alkowni horumar kadib wa dacwati lmadluumi iyo midka la dulmiyey habaarkiisa wa suu'i lmandari iyo mandarka iyo eegmada xumaanteeda fi lahli ehelka dhexdii walmaali iyo maalka mandar xun ehel iyo maal inuu ugu noqdo ayuu ilaahay ka magangeli jiray haakada huwa fii saxiixi muslim sidaasuu ku jiraa saxiixi muslim alxawr bacda alkown sidaasaa ku taalla fii saxiixi muslim bacda alkown oo nuun ah binnuun wakadaa rawaahu tirmidiyu wanasaa-iyu tirmidiy nasaa-ina sidaasay u wariyeen qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi wa yurwaa waxaa kaloo la wariya alkowr biraa wa kilaahumaa lahu wajhun mid walboo labadooda ka midana weji ayuu leeyahay xagga luqada macno saxiixuu leeyahay qaala alculamaau culammadu waxay yidhaahdeen wa macnaahu macnihiisa waxa waye binnuuni waaraa'i jamiican nuun iyo raa dhammaantoodba haddii la akriyo labada midka la akhriyaba macnaheedu waxa waaye alrujuucu min alistiqaama in laga noqdo toosnaanta aw iziyaada ama ziyaado in laga noqdo loona noqdo ila naqsi nuqsaan xaggeed qaaluu waxay yidhaahdeen culummadu wa riwaayatu raa'i riwaayada ra'da ma'khuudatun waxaa laga soo qaatay min takwiiri alcimaamati cimaamadda wareejinteeda madaxa lagu wareejinayo wa huwa lafuha waa wareejinta cimaamadda wa jamcuhaa iyo jamcida cimaamadda la isku jamcinayo wa riwaayatu nuun nuunka riwaayadiisina min alkowni masdaru kaana yakuunu kownan waa masdarka kaana yakuunu kownan alkown waa masdar idaa wujida wastaqara idaa wujida haddii la helo wastaqara uuna sugnaado yacni kaanadan bimacnaa wajada ah waalxawri bacda alkown ilaahan waxaan kaa magangelayaa noqosho bacda alkowni istiqraar iyo sugnaansho kadib saasay macnaheedu noqonaysaa inaan dib u noqdo markaan sugnaaday kadib ayaan ilaahu kaa magangelayaa markii la yidhaahdo walxawr bacda alkawr oo ra' la akhriyo takwiirka maxaa lagu fasiray wareejinta cimaamadda bimacnaa maraan hormaray oo khayr badan iyo wanaag badan aan jamciyey inaan dib u noqdo ayaan ilaahu kaa magangelayaa labada ma labada lafdi mid midkii lala yimaado ama riwaayadii labada mid ka mid oo la qaato waa isku macno macnaheedu waxay iskugu aruuraysaa allaahuma inii acuudu bika min alrujuuci bacda alistiqaama ilaah waxaan kaa magangelayaa dib u noqosho istiqaamo kadib markaan toosnaaday kadib oo aan hagaagay oon fiicnaaday inaan dib u noqdo oo raadkayga aan dib ugu noqdoon gadaal u inxiraafo ayaan ilaahu kaa magangelayaa wacan cali bni rabiica qaala wuxuu yidhi shahidtu cali bna abi aalib radia allaahu canhu waxaan xaadiray oon cali bn abi aalib radia allaahu canhu utiya waxaa loola yimid bidaabatin daabo liyarkabahaa si uu u koro falamaa wadaca rijlahu markuu lugtiisa saaray fi rikaabi rikaabka waa meesha uu ku istaagayo qofku markuu daabada korayo qaala wuxuu yidhi bismi illaah falama stawaa markuu ka saro mara calaa dahrihaa daabada dhabarkeeda qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah uma qaala kadib wuxuu yidhi subxaana aladii sahara lanaa hada wamaa kunna lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun uma qaala kadib wuxuu yidhahda cali radia allaahu canh alxamdu lilah alaaa maraat uma qaala kadib wuxuu yidhi allaahu akbar alaaa maraat saddex jeer uma qaala kadib wuxuu yidhi subxaanaka inii dalamtu nafsii ilaahayow nasahnaantaada xumaan oo dhan aad ka hufan tahay inii dalamtu nafsii naftayda ayaan dulmiye faqfir lii allow ii dembi dhaaf innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta dunuubta ma dhaafo ilaa anta uma daxika kadib waa qosle cali radia allaahu canh faqiila waxaa la yidhi yaa amiira almu'miniin min ayi shayin daxigta maxaad ku qososhay qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalama facala kamaa facaltu markii luu yidhi maxaa kaa qosliyey wuxuu yidhahda waxaan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sameeyey sidaan sameeyey uma daxika kadibna qoslay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah min ayi shayin shaygeebaa daxigta ku qososhay qaala wuxuu yidhi ina rabbaka rabbigaa yacjabu min cabdihi addoonkiisa waa uu la yaabaa idaa qaala hadduu yidhaahdo ikfir lii dunuubii ilaahu dunuubtayda ii dhaaf yaclamu wuxuu og yahay annahu laa yakfiru dunuuba allah dhahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaclamu addoonka wuxuu og yahay annahu laa yakfiru dunuuba dunuubta inuusan dhaafin hayrii cidaan aniga ahayn cid aniga yani aniga hayrkay inuusan dunuub dhaafin ayuu og yahay rawaahu abu daawud atirmidi wa qaala xadiidu xasan wfii bacdi اnusakh xasanu صaxiix wa hada lafdu abi daawuud lafdigaana waa lafdu abu daawuud xadiidkan waxaa ku jira ana allaha yacjabu ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu waxyaabaha qaar la yaabo uu la cajabo cajabkuna waa laba nooc mid waxa waaye sababtiisa iyo waxa uu u yimaado waxa waaye aljahl wa cadamu lcilmi midna waxa waaye sababtiisu mukhaalafatu shayi linadiirihi shayga inuu khilaafo shaygii la midka ahaa midka allah subxaana wa tacaala lagu sheegayo oo lagu sifaynayo waa midka ah mukhaalafatu shayi linadiirihi ama allah subxaana wa tacaala waa ka nasahan yahay alcajab oo sababtiisu ay tahay cadamu lcilmi waa ka nasahan yahay ilahi subxana wa tacala kaas waa cajab lmakhluuqiin qur-aankana allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi bal cajibtu wayaskharuun bal cajibtu waa qiraa'a qiraa'aadka qaar waa bal cajibta laakiin waxaa jirta qira'a dhahaysa bal cajibtu calaa hadihi اlqiraa'a waxaa ku jira sifaة اlcajab lilaahi caza wajal laakiin waa alcajab sababtiisu ay tahay mukhaalafaة shayi linadiirihi والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين